casharkaasi waxaa looga hadlayay saaka xafiiska degmada ka dhacay waxyaalo badan oo magaranaysaa diiradeedana xooggeeda la saaraya xaalada abaaraha ee ka jidha puntland oo dhan iyo soomaaliya oo dhan annaga ka deegman ahaana saameyn maxaad leh magaranaysaa ay nagu yeelatay abaartaasi shirkaasi muhiimadiisu waxaa kow ka ahaa labo qodobo kale oo aan tiro badan aanaan u gudbin qodobkaas baan magaranaysaa aada ugu nafnuxsanay aadna ugu dheeraanay magaranaysaa mar dhaweytana aan soo gabagabeynay yaa shirkaas kasoo qaybgala marka asaa ka qabateen
shirkaasaan qabanay waxaa kasoo qaybgalay golaha deegaanka culimada isimada waxgaradka haweenka dhammaan magaranaysaa qaybaha bulshada degmada kuwaas oo magaranaysaa shirkaas kasoo qaybgalay nalana qaatay inay magaranaysaa maanta dadkooda dadka walaalahooda ah magaranaysaa ay gurmud maxaal leh ay u fidiyaaniin ujeedadiisa weli intaas bay ahayd haddii marka aan ku daro waxyaalaha magaranaysaa kasoo baxa shirkaasi haddaan xog kasiiyo dadka isugu soo hayaamay meelaha ay isaga soo hayaameen waa meelo aada u dhaadheer xaqiiqadii waa shan deegaan oo magaranaysaa degmooyinka gobolka mugaal inta uu ka kooban yahay oo dhan baa la isaga soo hayaamay iyo midug iyo mudug intaas dabadeed dadkaas waxaan ku qiyaasanay awal tir ahaan haddii aan qiimeyn ku samaysana waxay noo ahaayeen dad gaaraya ilaa afar kun oo qoys hadda waxaan qiyaasayaa wiiga kan waxaa kusoo siyaaday ilaa magaranaysaa kun qof oo kale tirada cadadkeeda haddii aan isku celcelino ilaa shan kun oo qoys bay noqdeen intaas waxay ahayd qiyaasta guud ee dadka xaqiiqadiina dadkaasi waxaa magaranaysaa biyo u ah ceelka degmada gobol jiraan oo maanta haddii magaranaysaa aad indhaha aad la timaadid ama la arko ama magaranaysaa ciddii timaadadaa ka sheekeyn karta ceelkii laftirkiisii maanta wuxuu noqday jam xooluhu waxay kusoo bilowdaan sagaalka subaxnimo iyadoo laga yaabo inay soo socdeen laga beri taasi oo macnaheedu ay ka turjumayso inay magaranaysaa awoodooda ama socodkooda ama difaacooda uu liito waxaa dhacda meelaha u jidha degmada shanta saac ina usoo socdaanin qiyaastii maalin iyo bar ama maalin iyo habeen maalin damar ay ceelka yimaadaanin
waa gartay guddoomiye waxay sheegtay saaka inaad socdaal ku bixiseen agaarka degmada iyo meelaha baadiyaha miyiga ah maxaad kusoo aragteen socdaalkaas saaka ad samayseen
socdaalkaas waxaan kusoo aragnay anagoo ka bilownay tuulooyinka gobol caduun iyo inta udhexaysa gobol jiraan iyo ceel xabar ilaa badda ilaa jiefle ilaa magaranaysaa dhimowda miya udhexeeya oo dadka qoysaskaas ay badan yihiin baanu socdaalka kusoo samaynay xaqiiqadii waxaan waxaana kusoo aragnay waxaana kusoo aragnay waxyaalada xalli oo awal afka magaranaysaa markii hore nalaga sheegayay laakiinse saaka indhaheeda aan kusoo aragnay annagoo wiigii horena magaranaysaa biyoqaybin ay sameynaysay hay-adda unicef ay usoo imatay hay-adda baasaweyn oo sideetan booto oo biyo ah sideetankaa booto oo magaranaysaa qaybinteeda aanu kaga faa'iidaysanay inaan gaarno miiga ku sheeran degmada waxaana kusoo aragnay meydkii iyo magaranaysaa baktigii xoolihii inay magaranaysaa maanta ay saddex halle ay isu daba joogaanin waa qiimeyn fara badan baan ku sameynay maanta waxaa u liitaa dadkii iyo xoolihiiba maanta waa isku mid dadkii maanta waxay leeyi daran yihiin xanuuno soo soo saaray xanuunadaasi waxaa ugu daran nafaqa daro nafaqa daradii hadday dadkii ay ku dhacday maanta waxa ay sababtay in dadkii in dadkii ay shuman ay shumayaanin ay fuuqbaxayaanin ay xanuunsan yihiin maanta xoolihii ay nafacsanayeen oo dhulka tirada badan ay kala soo hayaaneen aysan damiyad lahayn iyaga ay xanuunsan yihiin waa gartay ugu dambeyn guddoomiye maxaad ugu baaqaysaa dowladda puntland iyo hay-adaha deeqaha bixiya waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan dawladda iyo hay-adaha deeqda bixiya inay maanta dadkaasi ilgaar kusoo fiiriyaanin soona eegaanin maadaama magaranaysaa xoolihiina ay bakti lixaalla ay bilaabeen dadkiina nafaqa darro iyo xanuuno magaranaysaa wehel noqday ay la liitaanin
waanu u baahanay in dadashan lala socdo marka horeeto bal xaaladooda idaacadahuna la socdaaneen maadaama aanaan laamina joogin oo waftiyaasha nagu soo noqnoqonayno waddan leexsan aanu joogno ummadiina ilaahay isugu keenay oo dhulka roobka loo raacayna ummadaani ayaan raacayn abaartana la iska joogo xaaladuna adag tahay marka marka ugu horeysa inaanu warka iyaga idiin soo gudbino baanu idin idinla soo xiriirray ma garat waa gartay
waxaa dhacay xoolihii waxna way dhimanayaan waxna way taag dareeyeen wax la qasho ma leh wax suuq la geeyo ma leh wax ceelka soo gaaraa waa yaryihiinoo suu kuu sheegaya wixii yimaadaana waa wax maalmo iyo habeenna soo socda iyagoo welibaan ceelka saa uga sii fogeyn waa gartay
الحمد لله رب العالمين إلهي بقى ما هذا إسكاله حالي بقى عركو إلهي بدو كإلهي إلهي هدو نوصو صار وحكماها مركا لبا الرمود صدح الرمود وجراه بان وحرير كي وها ندكو وحوله وعن عيلكي ما انكرين وباهن بيو اللوغو ديو ميشو دا وحي نفسه كتشرتو midda labaad dadkii oo awoodi waayey inay kiishkii iibsadaaniin oo u baahan inay helaaniin raashin ay intay usii jeedaaniin xoolaha kambal wixii kasii haraya iyo intay u jeedaaniin ay usii quutaaniin oo ay maaragtay iyagii ay ku ku ku waardiyeeyaan oo ku ilaaliyaan ama kaga quustaan ama ilaahayba uga soo deeqo iyo iyaga oo jiro ay jirto oo weliba xagga dadka iyo xagga dunyada oo u baahnaan lahaa maadaama aan isbitaalna weynin halakan ka jirin imkaaniyaad caafimaad oo badnina ayan jirin xitaa tiima ma wareega in loo soo diro ama wasaaradda caafimaadka ahaato ama bisha hase ahaato ama ciddii kaleeto oo aatamgeysi ahaato sida wasaaradda xanaanada xoolaha dhibta iyo daada iyaguna inay tiimam xoolaha bal iska soo dhexmara usoo diraaniin luqun kastaaba dhuuni la-aan ma dhacdo inkastoo xooluhu liitaan haddana haddii cudurku heliyo maaluli kubaano tahay noqdaan waa garan karaysaa